kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoogiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
waxaan u arkaa marka hore waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda ku nool gobolka banaadir waxaan leeyahay soo dhowaada waxaan leeyahay guddoomiyaha cusub waa soo dhowaynaynaa maxamed axmed amiir waxaan leenahay ku soo dhowow gobolkan oo ku sugaayey wax badanna maaragtay calaf inuu ilaahay kuugu daray in lagu magacaabo galabta kuna magacaabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay mudana guddoomiye ku soo dhowow gobol kuu baahan kuuna qaba baahi badan waxaa kaloo halkaan aan uga tacsiyeynayaa maaragtay aan leeyahay guddoomiye madaale waad mahadsan tahay shaqooyinkii aad u soo qabatay gobolka banaadir waxaan leeyahay raalli ku noqo inta aad soo qabatay calafkaaga ayay ku ahayd waxaa kaloon ku soo dhowaynaynaa guddoomiyaha cusub ee amiir amiir waxaan leenahay shaqo badan ayaa kuu taallo shaqooyinka kuu yaallo aniga haddaan hal iyo laba ka idhaahdo oo aan dareemaayo maadaama aan nahay shacabka ku nool gobolka banaadir guddoomiye kasta ee gobolkaa loo soo magacaabo ma shaqeeyaan guddoomiyaasha ka hooseeya ee degmooyinka shaqooyinka laga raba in lagu qabtana kolley ma aqaan aniga say wax u jiraan ma aqaan laakiin degmo walbo dhibaatada haysato waa nadaafad laamiga hadda la dhisay shan bilood kadib waxaa arkaysaa asagoo go'ay una gogo'ay carro iyo dhiiqo iyo rafaad badan qarash badanaana ku baxay weliba shacabka degmo kasta deggan waxaa laga qaadaa laamigaas in lagu dhiso haddana nadaafaddii looga baahnaa in lagu qabto ee gobolkii uu ka shaqeeya guddoomiyahaas uu kula xisaabtamo ma lahan marka waxaan leenahay guddoomiyow allaha ku haleeshiiyo inaad ku shaqayso guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka banaadir ee labaatanka degmo ah taas waxaan leeyahay guddoomiye amiir ayaan leeyahay midda madaalana horaan u soo idhi madaale shaquu soo qabtay meeluu soo gaarsiiyey xilkana waa meerto berri waa ku soo noqon kartaa beri dambaa ku soo noqon kartaa shalayba waa ku soo noqotay waxaan leenahay guddoomiyaha hadda loo magacaabay sida adiga laguula shaqeeyey ula shaqee kuna soo dhowow guddoomiye amiir
dhowow intaasi kadib isbeddel maamul baa ku dhacay gobolka banaadir sidee baad u aragtaa maxaa silsileeda dadka caasimadda way u baahan yihiin in wax laga qabto aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa in gobolka banaadir in muddaaba hor isku dhiib uu ku soo socday guddoomiyaha gobolka marba qofaa loo dhiibaa waxaan leeyahay marka ugu horeyn waxaan leeyahay hambalyo hambalyo maxamed axmed amiir guddoomiye ku soo dhowow waa fursaddaadii mawaadin dalka u dhashaa tahay fursaddan waxaan kaa rajaynaynaa inaad wax badan ka qaban doonto gobolka banaadir guddoomiyihii hore duqa magaaladana ahaa madaale wax badan uu soo qabtay oo la xidhiira amniga iyo ilaalinta dhaqanka wanaagsan ee islaamka ayaan ku xusuusan doonnaa waxaan leeyahay adigana meeshaas ayaad ka sii wadi doontaa howlahaaga gobolka banaadir howlaha u yaallo muhimka ah waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kow ka ah amnigii oo lasii xoojiyo qodobka labaad oo ah in nadaafadii iyo bullaacadihii ayagana maaragtay lala- lala tacaalo een, maamul wanaagga iyo dalkan oo u socda doorasho qof iyo coda Een, waxaan leenahay waxaa lagaa sugaya shaqada ugu weyn oo ah een, hididiilaha iyo yoolka een, xukuumadda ra-iisul xamse iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo higsanayaan oo ah qof doorasho qof iyo coda inaad ka taabageliso gobolka banaadir shacabka gobolka banaadir ku suganna waa shacab bisil ee u diyaarsan dowladnimada tusaalaha ugu wanaagsan waxa waxa uu yahay in bajaajyadii gobolka banaadir ee ciriiriga ku ahaa in loo qaybiyey a iyo b sidoo kale in faad lagu soo rogay ku xooggan oo aysan qaadi karin taana way oggolaadeen gobolka banaadir diyaar waxay u yihiin in ay ka shaqeeyaan horumarka iyo wanaagga dalka soomaaliyeed ee waa hoygii dalka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ku soo dhowow dalka hooyo ee, gobolka banaadir oo ah hooyadii soomaaliya ee gogashii dalka soomaaliyeed waana ku faraxsannahay shaqada ee, ka socoto dowladda soomaaliya uu hogaaminaya xasan sheekh maxamuud wasalaamu calaykum Ee, hal su-aal haddaan kugu darno dad badan waxay qabaan marka ee, shakhsi isbeddel lagu sameynayo in ee, ay saameyso ee, reero oo aanaan loo eegin waxtarka qofka ee, sida isbeddelkii ugu dambeeyey dhacay adaa aragtidaas ma qabtaa Een, aad iyo aad u mahadsantahay waa su-aal aad iyo aad muhim u ah inkastoo een, su-aashaas ay ku habboon tahay in la weydiiyo siyaasiyiinta een, ayagaa inta badan ku orkacsado beeshaa laga tegey iyo beeshaa wax ka maqan yihiin waxaan leeyahay qof walboo muwaadina oo soomaaliyeed xaq wuxuu u leeyahay in uu mas-uuliyad qabto in uu wax doorto in la doorto in uu mas-uuliyad qabto intaba sidaas awgeed amiir een, waa u dhashay uuna mudan yahay in loo dhiibo qofkii aaminsan in maaragtay asaga laga tegeyna waxaan leeyahay wakhtigaaga ku soo gaari doontaa een, sugaa leeyahay waa mahadsantahay
waayahay soo dhowow ee, sideed u aragtaa isbeddelka ku yimaaday maamulka gobolka banaadir marka hore aragtidaada waan soo dhawaynayaa gobolkan banaadir in ee, ku aragti fiican ay ka tahay in gobolka banaadir duq cusub waa soo dhawaynaynaa isbeddel inuu ku yimaado gobolkan waa ku dhalanay magaalada waa magaaladeena ee, caasimadda maqaamkeeda nin raadinaayo isbeddel aragti siyaasi leh oo fog leh oo wax noo qaban kara inuu yahay waan rabnaa waan soo dhawaynaynaa maxaa ka mid a waxyaabaha hadda ee, maadaama dadka caasimadda ku dhaqan aad tihiin isbeddel markuu yimaado dadku waxaa la yidhahdaa waxbaa ee, ee, laga yaabaa inay dad- dadku dhibaato ku qabaan maxaa ee, dhibaato aad ku qabtaan is leedahay oo wax in laga qabtay tahay wallahi kolle tobo nin cusub hadeertaaniti waxa uu soo kordhinaya laakiin lama yaqaanyo laakiin hadduu oo shacabka gobolka banaadir maqaamkeeda sida injineer yariisow oo kaleeta isbeddel fiican oo la yimaado waa soo dhaweynayaa waa u duceeyeynaa soo dhowaa waa leenahay gobolka waa gobolkaada dalka waa dalkaada soomaalida gobolka banaadir maqaamkiisa oo dhan waa maqan yahaybo maqaamka gobolka banaadir lama hayo nin keeni kara maqaamka gobolka banaadir sidaan si ka fiican waa soo dhaweyna welcome baa leenahay Waa- maxay tahay waxyaabaha aad u baahan tihiin in wax laga qabto haddii dadka caasimadda ku dhaqan aad tihiin wadooyinka waa in la furaa wadooyinka waa xiran yihiin majaadbajaadle haddaan ahna meelaha kala marna male wado fiican qaarkood waa- waa fiicanta ma- qaarkood meel waa burbursan yihiin wadooyinkana way xiran yihiin in wadooyinka noona furo si aan ugu shaqaysano gobolkeena waaye magaaladeena waayey marka wax noo dhaama ma leh dalka waa dalkeena marka meel kasto inaan marno oo xur aan ku marno maadaama canshuur bixiyaal aan ahnay inaan meel kasta aan marno dalkeena waa jeclaha marka intaas in wax laga qabtaa rajeed intaas waxna wala qabtaan rabnaa anuka
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xaduud lahayn
wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beeley boqorka badda cagta
beeley bidix iyo midigba waddanuu iska dhalin malaba shanta qaar adduunku ka dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry way waan sabaxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaano hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo xamar weyne
daaxaana sugteen inoo saadaal ku jirto inay soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno khataruhu waa ka sarreeyaan sida aan malaynayno cuntooyinka daawooyinka iyo alaabaha ay tayadoodu hooseyso waxay leeyihiin cawaaqib caafimaad oo daran oo saameeya jirkeenna iyo bulshadeenna ganacsato waxaa la soo gaaray wakhtigii aan u istaagi lahayn joojinta in dalka la soo geliyo alaabaha aan tayada lahayn macaamiishaadu waxay kugu tiirsan yihiin caafimaadkooda iyo badqabkooda muwaadin ka digtoonow oo mar walba iska hubi maadooyinka ilaha iyo tayada waxaad iibsanayso xusuusnow adiga ayaa awood u leh in aad doorato ikhtiyaaro caafimaad leh haddii aad aragto cunto cabitaan ama daawooyin tayadoodu liidata ku soo wargeli hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed aanu wada istaagno hubinta tayada cuntada iyo guud ahaan alaabaha waxaan si wadajir ah u dhisi karnaa mustaqbal caafimaad haddii aad hesho macluumaad intaan ka dheeriya waxaad ku diri kartaa ama wici kartaa call centerka lambarka gaaban ee labaatan laba labo fariintan waxay kaaga timid hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد marka hore iga guddooma salaan qiimo badan oo ka soo go-day qalbi saafi ah oo caafimaad qabo oo ku faraxsan caawa inuu hortiina soo istaago asigoo ay hortiisa fadhiyaan wasiirada wasiiru dowlaha caafimaadka xildhibaanada baarlamaanka iyo gudoomiye xogeenka arrimaha bulshada agaasinka guud caafimaadka agaasimaha guud ee wasiirka caafimaadka ee gobolka banaadir iyo gudoomiyaha ururka haweenka oo runtii madaashada ah iyo agaasimayaasha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiinta ilbahabda baambeyda taliya cali gaab oo beryahan aabba ahay intuu taliyanimadu meel iska dhigay aabbaha agoonta noqday ditooreysada ditooreysa luul oo runtii hooyada caafimaadka ah iyo maaragtay fankii suugaanta iyo bahda saxaafaddaba dhammaantiin waxaan leeyahay iga guddooma salaan qiimo badan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib kelmaddii munaasabka ku eeday waxaa ka dhawaajiyey dadkii iga horreeyey ay u dambeysay wasiiru dowlaha caafimaadka dictoreysa maryama runtii waxaa farxad iyo guul noo ah inaan mar walbaba u taagannahay inaan u khidmayno dadkayna iyo dalkayna uguna shaqayno si daacad ah oo ay ku salaysaan waxaa la yidhahda isku tashi dhiso aan kula dhise ila dhis aan kula dhise aan wada dhisanno dalkaaga ku dhisa hal doolar inaan wax ku qabsannay maanta farxad iyo guul ayay noo tahay madaala waxaa lagu yiqiina jid laakiin caawa wax buu ku darsaday maxaa yeelay meeshaan quruxda badan leh waa runtiisa agaasinka caafimaadka laba konteynar ayuu ku shaqayn jiray iyo laba xafiis iyo konteynar maalin ayaan galay konteynarka gudihiisa oo ugu yidhi waa dhowr qofood xafiiskooda maalintaas ayaan go-aan qaatay inaan meeshaasi wax ka bedelno caawana halkan quruxda badan oo iyo xafiisadii aan aragnay ayaa u ah kuljiinkii iyo xaruntii maaragtay caafimaadkaba agaasinkii gobolka banaadir ee caafimaadka guul iyo gobolnimay noo tahay iskamana imaan ee waxay ku timiday maamul wanaagooda iyo shaqada ay qabteen bahda caafimaadka ee gobolka banaadir waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin runtii soomaalidu waxay tiraahdaa far kaligeed fool ma dhaqdo gacanna kaligeed ma sacbiso cid kaligeed wax qaba karta ma jirto annaga waxa waaye annagoo isku duuban maamulkayna ayaan wax kastaba hadday aa leeday ku-xigeenadayda hadday aa leeday agaasimayaasha hadday aa leeday ragga degmooyin guddoomiyaasha degmooyinka annagoo isku duuban ayaan wax walba isla beegnaa islana qabanaa waaragtay waana guul ayay noo tahay waxaana leenahay insha allahu inta dhimanna waxaan leeyahay ilaahay ha u dhammaystiro ninka saaxiibkayna oo walaalkayna ah oo runtii warqadiisa maanta ay soo baxdana waxaan leenahay hambalyo ku soo dhow ayaan leenahay gobol wada socdo intaa kadib way noo furan tahay macaawa iftitaaxii xildhibaan xusul ayaa ka dhawaajiyay jawaahir baarqabyo qorshe degsan oo ah ay ka mid aheeday furitaankii shalay waddooyinkii hodon kuwii maanta ee warta nabadda kormeerkii waddadii kaaraan ee ceelcaddo aadaysay iyo berito ama beri dambe oo kormeerka ilmaha agoontaan hayno sidii gabdhaha boondheere umulmuminiin caaisha agoonta taliya caligaab u ahayo booliiska iyo meelaha badanoon caruurta aan fangarayno intaba ayagana insha allahu qorshaha ayay noogu jiraan inaan soo kormeerno si aan u ogaano xaaladahooda ay hadda ku sugan yihiin intaas kadib waa siday ka dhawaajisay dad badan oo loo fidiyey ayaa jiray caafimaad mid gudaha iyo mid dibadda ah haddii ilaah yidhaahdo ayagaasna insha allahu jawaar waxaan leeyahay haka welwelin ayaan leenahay insha allahu inta maqanna ayagoo badqabay noo imaan doonaan caafimaadkooda iyo soo laabashadooda iyo kulligoodna wax welwela mala haddii ilaa yidhaahdo waana guulaysanaynaa insha allah waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ma rabo inaan waqti dheer idin ka qaato waxaan isku ognahay owl qabad urur socod iyo wada jir insha allahu intaas ayaan isku ognahay nadaafadda oo lagu dadaalo waa lagama maarmaan meel goobaha sidaan oo kale marka loo qurxiyo oo soo kanoo loo hagaajiyo dhirta hadda lagu tallaalay antar looga la dhigay kulli waxay qayb ka yihiin meesha quruxdeeda qayb ka yihiin sida loo sii ilaali lahaa geedo loogu sii beeri lahaana waa layska waa lagama maarmaan marka waxaan leeyahay maanta caa wasiir dawliha wasiirku yirey hadda kadib waxaan ka baqaa cidda agaas fogtiraan la dagaashee wasiirow ma aragtay ku dadaal hawsha aad gacanta ku hayso say horumar u sii samayn laheeday imsiyejo badanaa gacanta lagu hayaa meelo badan oo maaragtay caafimaadka loogu shaqeeya gacanta lagu hayaa insha allahu caafimaadkuna waa aasaasiga qofka bini aadamka ah marka insha allah waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaantiin magaca iyo masafka ku fadhidiin oo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee sheekh yuusuf jimcaale madaale xildhibaanada baarlamaanka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka banaadir agaasimaha caafimaadka ee gobolka banaadir guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir agaasimayaasha gobolka banaadir dhammaantood agaasimaha fanka iyo suugaanta maamo shamso baambeyda oo aan kasoo jeeda aniga ilmo baliisaan ahay aada iyo aadaan ugu mahad celina iyo dhammaan wariyaasha waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan waxaa la yidhi sadar muuqda su-aalka dhan waxaa caawa halkan lagu soo bandhigay waxay tahay wax aada iyo aada u qiimo badan waxaan rabaa inaan wax yar dib idiin celsho inta dhallinyarada ah inta waaweyn oo anigoo kalena way wada ogyihiin waddankan wuxuu soo maray saddex marxaladood saddexda marxaladood uu soo maray waxaa ka mid ah dowlad waxaan lahayn lixdankii ilaa sagaashankii caafimaadkeeda uu boqolkiiba boqol yahay oo muxuu ahaa primary health care ka shaqayso oo leh maxay ahayd isku duwayaal caafimaad leh wax kasta oo loo baahan yahay ambalaas wax kasta ha noqdaan waxaan ahayn maxay ahayd caafimaadkooda boqolkiiba boqol fiican gobol kasta iyo tuulo kastana la tegi karo oo lahayd muxuu ahaa baabuur u gooniya iyo dhaqaatiir u gooniya doctor saluula igala joogto markaan imaano waktigii dhexe ee dhibaatada badan lahaa qof kasta waa dareema waxaan soo marnay wakti adag corigin iska dhaafe aan jirin tallaalkan maanta ilaahay wuxuu igu manaystay inaan waktigaas aniga aan joogo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markii ugu horreysay ee soomaaliya tallaal ay keenaan unisef iyo w h o ee lagu qabtay magaalada jowhar ee ahayd caasimadda meel kale aan la tegi karin waxaan rabaa caawa inaan idiin sheego maanta tallaalkan annaga halkan aan ku haysanno waxyaabihii laga soo maray labaatan iyo lix sano ka bacdi ayaan maanta waxaan ku naaloonaynaa meeshii ugu quruxda badneed labaatan iyo lix sano markay ahayd kas muxuu ahaa w h o ayaa waxay tiri soomaaliya ayaa waxaan geynaa tallaal boolya ah jowharan waxaan u aadnay halkan caawa ay fiicnaan lahayd inuu joogo doctor dufle asagaana hogaaminayay dowlad ma jirin j h a ayaan ku ahayn annagoo dhaqaatiir soomaaliyeed si un dadkeena ay daawo u helaan ay tallaal u helaan halkaanaan ka baxnay jowharaan u soconnay oo ah laba saacadood inaan soconno waxaan soconay laba iyo toban saacadood sacrificeka loo soo galay inaad ogaatiin laba iyo toban saacadood jowhar iyo xamar u soconay waxaan marnay badda bashaqlaan ka leexanay jowhar waxaan ka soo galnay geedkaama bareeyo marka inaad taas u ogaatiin aan rabaa caawo sacrificeka dadkaa sameeyey intii dhimatana allaha u naxariisto intii noolna way joogaan waxaan rabaa tallaalka maanta muxuu ahayd gobol kasta oo soomaaliya shanta gobol waa ka- muxuu ahayd maamul goboleedyada ah kulli hay-adaa u sameeyey laakiin gobolka banaadir ayagaa isku tashteen waxay u baahan yihiin sacab gooni ah ayagaa isku tashteen kaydka waxaa u sameeyey muxuu ahay hay-ad tallaalka waxaa u sameeyey kaydkooda hay-ad laakiin gobolka banaadir waa ka madax bannaan yahay sharaftaas iyo qiimahaasna waxaa miskale liginsigaasna ka tegay sheekh yuusuf waa ugu mahad celinaynaa guddoomiyaheena laakiin waxaan kaloo idiin sheegaa guddoomiyaha sanadkan inta lixdii bilooda ugu dambeysay waa markii afaraad oo aniga asaga aan meel wada furayno oo samafal ah guddoomiyahana caawa waxaan rabaa inaan idiin sheego inuu samafalan yahay afar kun oo indhaha loo fiiqaayo ayaa ugu dambeysay istaal banaadir laba isbuuc ka hor aanay aniga asaga iyo hay-ad ka furnay waxaan kaloo idiin sheegaa ilmo yar yar oo aan haysan lacagta lagu qali lahaa inuu kafaalo qaaday oo wadnaha laga qalay aniga isagaa furnay wax badan oo hadda inta laga sheegay uu dibadda u diray waxaan rabnaa sheekh yuusuf ligansigiisa inuu hore usii wado waa muxuu ahaaye ee soom maxay oday soomaaliyeed hadda odagaan ku leena ulaa wadataa marka waxaa laga rabaa hore inaa u socotid marka waxaan rabnaa ee, la marka sheekadii waxaan halkaas waa tii waxaan kaga nudaa labadii kun markaan dowladda t n g aan qaadanay ilaa hadda labaatan iyo afartan sano ya waxaan gaarnay borograis aad iyo aad aad iyo aad u fiican maamul goboleedyada waxaa loo sameeyey waxa la yidhaahdo federaal annaga federaalaan nahay waxaan sameynay wasaaradda caafimaadka gabadhii naga horeysa walaasheen ah way soo wareejisay waxay u keentay gobolka banaadir inay ayaga howshooda wataan waa tan maamul goboleedyada ay la saman yihiin waxaan ka rabo caawa inaan idiin sheego cabdiraxmaan agaasimo ma ahan maamul goboleedyada uu la mid yahay wasiiray qabaan waa wasiir sababtoo ah hirshabeellaa noogu dhow wasiirka caafimaadka iyo asaga isku mid waa hal meel ay wada fadhiistaan waayo waa gobol waa maxay ahayd maamul goboleed wa- waa inay maxaa xaqi ay leeyihiin la siiyaa gobolka banaadir dadka ugu tirada badanaana ku nool marka waxaan rabaa caawa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay halkaan in maxay ahayd waxyaabihii laga soo jeediyey waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo sheekh yuusufna xaqaraaraq luquma dhutiyo haddii laga qaaday haddii kale maba ogaba marka taasaan idiin sheegaynaa meeshuu ku tiirsan yahay aan ogahay aniga isaga isku xisbiyaa nahay aad iyo aad aan u mahadsan tihiin shiiqow soo dhawow
dalkayga waan jeclaa waa mahadsantihiin guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada saaxiibka cabdicasiis wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dhibaanada eh, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka saraakiisha uu nagala joogo janalka caligaab iyo guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed dhammaan agaasimada gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan qayinka ah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu silaan kadib allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh munaasabadan caawa la haleeshiiyey mahaddaas kadib waxaan u mahad celinaha maamulka gobolka banaadir oo isku duuban uu hogaaminayo guddoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale oo caawa runtii halkan kusoo bandhigeen waxqabad muuqdo oo oo i tus kitaabsi ah runtii guddoomiye madaale labadiisii teeram waxyaabaha uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ah cumraanka waxa la yidhaahdo ama dhismaha dib u dhiska magaaladan muqdisho waan ognahay xarumaheeda iyo waddooyinkeeda iyo m c edyadeeda iyo iskuulaadkeeda waxbarashada intaba sidii ay ahaayeen iyo sida uu wax uga beddelay dhammaantood aan arkayno degmooyinka qaar waddooyinkooda oo wada interlog laga dhigay qaarna hadda ay shaqadaas ku socoto si gaara caawa waxaan bogaadinayaa xaruntan cusub oo caawa halkan xarigga looga jarayo ee kaydka talaalka gobolka banaadir waa ujeedaan waxqabadkaas muuqda iyadoo keedkii qaranka uusan jirin oo ka faracami lahaa in geedkii talaalka gobolka banaadir la sameeyo si hooyada iyo dhallaanka soomaaliyeed iyo bulshada qeybaheeda kala duwanba ay u helaan adeeg caafimaad loogana hortago in cudurrada faafa ay magaaladan ku faafaan magaaladan waa caasimadii dalka waa hooyadii dalka waa muraayadii dalka wixii iyada ka bilowda waxay gaari doonaan meelaha kaleete oo dhan marka guddoomiyaha iyo agaasinka gobolka banaadir ee si gaar ah xaruntaan isaga fulinteeda uga hooseeya duqa magaalada aada uga mahadcelinaa runtii agaasimaha habeenkii xilkaan lagu wareejiyey soo dhaweyntiisii ayaa ka qayb galay habeenkaas waa xasuustaa waxaan ku dhahay agaasimow xil lamaadan wareegina xujaa la wareegtay xujadaas furitaankeedaa lagaa rabaa nin dhallinyara aqooyahana meel eber wax ka soo bilaabay meel fiican wax ku joogaan aad badashay laakiin caawa xujadii jawaabteedii agaasimo cabdiraxmaan waa keenay waana ku mahadcelinaynaa waana bogaadinaynaa dhammaan agaasinada kaleete iyo degmooyinkana mashaariic nuocaan oo kaleeta ah ayaan uga fadhinaa runtii caawa si gaar ah guddoomiye madaale wuxuu isoo xasuusiyaa xadiiskii rasuulka ee ahaa haddii qiyaamaha xataa dhacaayo gacantaada ay ku jirto labtimi in la tallaabo taasoo muujinaysa shaqada inay mar kastaa joogto tahay iyadoo maanta la magacaabay maayarkii bedeli lahaa in haddana isla caawa iyo maalmahanba aan arkaynay isagoo yacni xarig jaraayo iyo meelo dhagax dhigaayo intaba marka caawa si gaar ah xadiiskaas fulintiisii ayaana hortaalla in mas-uuliyaddu iyo xilku ay yihiin meerto oo ay yihiin xarig isku dhiib in og waay dadka qaar markii xilka laga qaado koobay galaan guriga ku xaroonayaan isdhabta isku tuurayaan waxaa la saarayaa kubeerto waa qarqaraya laakiin guddoomiye madaale asoo xil haayo na waa soo mariyey asigoo xil hayninna waa soo mariyey mar kastaana waajibaadka iyo dalka guud ahaan iyo gaar ahaan magaaladanba shaqadeeda ayuu u taagnaa marka dhammaanteen waxaan rabnaa hal mar inaan u saacbino oo guddoomiyaha umahad celino sidoo kale walaalka cusub oo isagana mas-uuliyadda loo magacaabo maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk u magacaabay ayaa waxaa rabaa ano munaasabadan ka faa'iidaysanaya isagana inaan u hambaliyeeyo xilkaas culus uu qaadayna oo isagana ilaahay la garab galo marka aadaa u mahadsantihiin dad badanaa hadallada u dhiman xilli habeenana waa la joogaa waxaa la rabaa in qofkii wanaagsan oo sunno wanaagsan jideeya looga daydo si isagana uu yacni ajir uga helo qofka sameeyo oo aragtidaas qaatayna ajir uga helo dhammaanteen mas-uuliyiinta meesha fadhidana saas oo kaleete ayaa nala ka rabaa in aan shaqadeena aan daqiiqad kasto iyo waqti kasto iyo meel kasto iyo xaalad kasta aan u joogtayno aadaan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آه، gudoomiyaha gobolka banaadir ee mudane sheekh yuusuf wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka gudoomiye ku-xigeenka xildhibaanada marti sharafta dhammaan asalaamu calaykum salaan kadib ee, caawa oo maaragtay aan goobjoog ka nahay harjarka xarunta kaydka tallaalka gobolka banaadir runtii waa ah, munaasabad weyn oo taariikhi ah Ee, muhiimadda da- tallaalka waxaan u malaynayaa ee, waa marka laga hadlayo tallaal qarnigii tegey wixii ugu weynaayo adduunyada soo saartuu lahaa waayo muddada la soo saaray ilaa hadda waxaa la sheegaa dad aan maaragtay ka yareen nus bilyan caruur ah inay maaragtay nasiib u yeeshay inay ku badbaadaan ama xanuun uu ka badbaado marka ina caawa gobolkii iyo aan ognahay ee, culeysyada uu la daalaadhacayo caawa leeyahay xarun kayd u gaar ah runtii farxad waayo waan ugu hambalyaynaynaa duuqan hadda waxaa looga bartay inuu yidhaahdo dejidaa layga dhaxla wax jeeb lagu qaada layga dhaxli maayo marka inuu caawa ku daro inuu caawa ku daro eh, xaruntii kaydka tallaalka aadaan maaragta u bogaadinaynaa aadaan ugu mahadcelinaynaa waan u hambalyaynaynaa eh, taariikh yani macno leh oo wax la taaban kara uu ka tegay waaye intaas kadib eh, tallaalka sida la sheegay muddo labaatan sano ahba wuxuu yaalay eh, laba konteenar oo aeroboortka jomo kenyatta dhex taala yacni in tallaalkii carruurta soomaaliyeed la siinayo meel yaroo foora ah oo aeroboortka jomo kenyatta ka mid a laba konteenaroo dhex taala in kaydkii qaranka uu yahay muddo labaatan sana ah ayaa darro ka weyn oo nagu dhici lahayd ma jirto yacni burburkan ugu yimi dowladnimada waxyaabahan ka dhaxalnay ka mid tahay arrintaas marka laxaw gaarayn ugu haysay markii ugu horreysay marka waxaan maanta aan aan maarat ku guulaysan in kaydkii tallaalka qaranka dhismihiisii laga howlgalo oo ilaahay mahaddiisa aan rajeynayna sanadkan soo socdo intuu naga dhammaan in aan maaragtay tallaalka kaydka qaranka uu kusoo wareegi doono labadaa konteenar oo oo maaragtay taalla jomo kenyatta aysan noo sii ahaan doonin kaydkii tallaalka qaranka waxaa kaloo iyadana farxad ah in maamuladii dee adeeg bixinta caafimaadka waxaa markay ah naqato fulinta mas-uulka ah adeeg maamuladii in maamul walba uu marka u diyaarsaday ee kaabayaasha caafimaad ee loogu talagalay adeeg bixintaas ee ugu horeyso inay dhistaan xaruntii gurmadka deg dega ahayd xaruntii kaydka tallaalka iyo xarunta ee, kaydka dawada waxyaabahaas oo dhan waxay maaragtay udub dhexaad u yihiin in maamul gobolkan uu adeega caafimaadka bixintiisa uu maaragtay u haysto kaabayaashii loogu talagalo o dhan awood buuxana uu leeyahay waan ognahay shaqaalaha jooga kartidooda iyo dadaalkooda marka runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo u hambaliyeeyo agaasinka agaasinka caafimaadka gobolka banaadir iyo guud ahaan maamulka oo isu xil qaamay inuu maaragtay ku daro eh, waxyaabaha dhaxalka ah uu ka tegaayo inuu ku daro xaruntii kaydka tallaalka ka wasaarad caafimaad ahaanna aadaan maaragta u bogaadinaynaa waajibna saarnaayo nalala qabtay waayo marka waana ka mahadcelinaynaa aadaan maaragta guddoomiyaha si gaara ugu mahadcelinayaa in odayaho inuu ka tago wax la taaban kara go-aansado waayo caawana de waxaan markhaati ka nahay waxyaabihii xarinjarka iyo waxyaabihii horgelinaya mid kamid oo muhiim oo weliba na- badbaadada nolosha muhiim u ah inuu caawa halkaan maaragtay xarinjaraayo marka waxaan rajaynaynaa dadka deegaankan iyo gobolkan abaal inay ugu hayn doonaan arrintaas ilaahay idinkiis asigana xasanaadka iyo jazaha aad maaragtay aakhiro ilaahay u saaro miisaankiisa waana maaragtay waxaan leenahay eh, waa waxaad gashatay abaalkan waa dadkaagii marka waana kuu mahadcelinaynaa anaga wasaarad ahaan haddaan nahay waana caawa hambalyadaas iyo iyo kasoo qaybgalka aan kasoo qaybgalan oo ku faraxsan nahay waana mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا ما اسكله عاوة هويندا الله سبحانه وتعالى ودنيا كما كم تهي الربو dhammaan guddoomiyaha iyo wasiir dowlaha iyo xildhibaanada qaranka iyo bahda gobolka banaadir inaan caawa meeshaan aan xirgajar aan ugu sameyno geedka talaalka farxad gaar ayay ii tahay in maamulka gobolka banaadir aan caawa goobtaan ku xarg jarno aan u taagannahay mar walba inaan u shaqayno bulshada soomaaliyeed ku nool caasimadda shaqadaasna ay ka mid tahay waajibaadka qaran ee dastuuriga na saaran waxaan rabaa dhammaan bulshada soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo ammaanadii maamulka gobolka banaadir in qeyb ka mid ah ay maanta ee gashay badbaadinta carruurta soomaaliyeed ee ku nool caasimadda maxaa yeelay sida aada ay noo sheegeen fanaaniintii goobtan soo istaagay in ay muhiim tahay geedka talaalka talaalku wuxuu faa'iido u leeyahay ama in lagu qawoojiyo goob loogu talagalay in lagu badbaadiyo dhalaan badan soomaaliyeed talaalku sidiisba faa'iidooyin badan ayuu u leeyahay bulshada dhanka caafimaadka keedintiisa wuxuu ka hortegayaa faafinta cuduro badan oo dilaa ah ama naafo dadka ka dhiga sida jadeecada dabeesha iyo wixii la halmaado sida aada la socotiin dadka dunida ku nool markuu soo wajahay cudurkii dilaaga ahaa ee covid nineteenkii dunida ka dilaacay waxyaalaha dadka badbaadiyay waxaa ka mid ahaa in goobaha talaalka kaydka coljanka aada ay dunida ugu shaqeeyeen sidii loo tageyn lahaa tageyntaas waxay dhashay amarnilo ay u noqotay in laga badbaadiyo dad badan oo dunida ku nool ayadoo lagu keediyey vaksiinkii ama daawooyinkii dadkaas lagu daaweynayay haddaan la heli lahayn coljan badan ama geed geedka tilaalka badan inta badanaa laguma guuleysan lahayn in cas adduunyada dad ku nool maxaa laga laga badbaadiyo gaar ahaan dalkeena soomaaliya cudurkaas dunida kusoo baahay waxaan kaga hortagnay maxaa la yidhaha dadaal badan annagoo adeegsanayno xirfadayda soomaaliyeed ee caafimaadka una diyaargarooweyn xilligaas dadka soomaaliyeed inay ay talaalkaas ay qaataan ee dunidayna soo gaarsiisay tir la mid ah ayaan goobtan canshuur bixiyaasha soomaaliyeed aan ugu bishaarayna gobolka banaadir caawa lagu xarg jiray waxyaalaha mudnaanta ama xusida mudan waxaa la maran ka ah in adeega asaasiga ee bulshada in maamul walbo horumarintiisa u qeyb qaato markuu hoggaanka dalka hayo labada sano oo sheekh yuusuf uu joogay guulaha la gaaray ayay lambaroon ka tahay iyo guulo badan aada aragtaan goobaha dadweynaha bulshada ee cagaha ee lugaha ay dhigaan ay ka mid yihiin dhisidii kaabiyaasha dhaqaalaha lambaroon ay ka tahay maxaa la yidhaha waddooyinka caawa meeshaan aan rag jirayno dhowaanna aan rabnay inaan soo bandhigno iskuuladii dib loo dayactiray ee soomaaliyeed ubadka soomaalida ay wax ku baranayeen aan ku bixinay ammaanada xilligaas loo lagu ammaanaystay farxadda ayay ii tahay guddoomiye wacaada caawa waxay ku tahay buuggaaga iyo jabtarkaaga caasimadda meeshii aada maxaa la yidhaahdaa qalinka siyaasadda aad kaga bedelan laheyd xargijarkaasna aada ku samaysay waxaan ku rajayn doonaa siyaasad badqabta ummaddii aada u shaqaysana markhaati ay ka tahay iyo saaxiibadii aad la shaqaysay dhammaantoodba waxay ku hayaan xushmad shacabweynaha gobolka banaadirna abtidooda iyo iyo maxaa la yidhaha taageeradoodna waxaan rajayn doonaa inay lambilaabaan noqon doonto annagoo isku duwanbahda gobolka banaadir waxaan hoos ka xariqi doonaa inaan dadaalka aan sii lablaabi doonno aan joogteyn doonno badbaadida bulshada soomaaliyeed inaan ka washaqayno waxaan ku faraxsannahay inay caawa noo soo camireen xildhibaanadeena qaranka iyo wasaaradda caafimaadka oo iyagana goobjoog ka ah iyo shaqaalweynihii gobolka banaadir iyo dadka soomaaliyeed goobtan fadhiso goobtan waxaa xusid mudan anigoo si qaas ii taabanayso waxay ahaan jirtay goob qashinka buuxo goob ay degan yihiin maxaa la yidhahdaa barakacyaal ah in caasimadda maanta goobtan ay noqoto goobihii loogu adeegayay bulshada soomaaliyeed meelaha ugu qurxoon hayaankooda nolosha dheereedna meesha ay ugu taabagelin doonaan horumarkooda bad- eh, badbadka- eh, badqabka caafimaad waan ku faraxsannahay dhammaanteen waan isku hambalyaynaynaa Een, insha allah een, waxaan rajayn doonaa inaan maxaa la yidhaha sii wadi doono waajibaadka naga saaran horumarinta bulshada insha allah waxaan rajayn doonaa khudbadii kaga aadane arrinkaana kolley inuu ku hadli doono duqii caasimadda insha allah asalaamu calaykum